kuwa raajacdan gaara ka fogaaday dalkaaga u heelan iyaga dooro iyaga dooro danta guud kuwa raaj kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka doorasho oo xiliyada oo kale aad ka maqashaan himila f m waa toddobaadle hadaha oo kale aad maqashaan waxaana diiradda ku saarnaa doorashooyinka gudaha iyo kuwa dibadda iyo macluumaad ku saabsan doorashooyinka maanta waxaad ku maqli doontaan maxaa yeele soomaaliya ma ahan meel u diyaarsan in maaragta nidaam federaala lagu dabaqo maxaa yeele dadkan waa dad isku maaragta luqad ah isku maaragtay dal ah isku diin ah aan kala duwanayn dad badan oo hadda ajaaniba aysan fahmayna ku dhex noolna may may jiraan doorashooyinka maamulada soomaaliya maxaa ka dhiga kuwa laysku qabsada barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka soo jeedinaya cali cabdulaahi hilowle waxaana farsamaynayo timijilaac soo dhowaada dhegeystayaal dadaal kuwa muujay daryeela aqoonta dalkaaga u faydan iyaga dooro iyaga dooro tan iyo markii ay soomaaliya u gudubtay nidaamka federaalka inta badan waxaa dhaca isqabqabsi ka dhasha doorashooyinka maamul goboleedyada doorashooyinkii ugu dambeeyey ee sida aadka laysugu qabsaday waxaa ka mid ah doorashadii jubbaland iyo midii galmudug sagaaliyo tobankii agosto ee sanadkii tegay maamul goboleedka jubbaland ayaa qabtay doorasho madaxweyne oo si aad ah loogu murmay xilligaasi kismaayo waxaa lagu doortay saddex madaxweyne axmed madoobe cabdirashiid xidig iyo cabdinaasir siraar saddexduba waxay sheeganayaan inay madaxweyne ka yihiin jubbaland war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa lagu sheegay in doorashooyinkaasi ay baalmarsan yihiin hanaankii doorashada ee wasaaraddu horay u shaacisay waxayna wasaaraddu doorashooyinkaasi ku tilmaamtay kuwa iscaleymasaar ah ilaa iyo haatan ma jirto dhaqdhaqaaq muujinayo in xaal loo helayo khilaafka ka jira kismaayo dhanka kale labadii bisha febraayo xildhibaanada maamul goboleedka galmudug ayaa madaxweynaha maamulkaasi u doortay axmed cabdi kaariye inkastoo doorashadaasi ay qaadaceen garabkii ahlu sunna iyo madaxweyne axmed ducaali xaaf ahlu sunna ayaa sheekh mashaakir iyana u doortay madaxweyne halka madaxweyne xaaf isna uu sheegtay inuu dhammaystiranayo xilligiisii xilaynta haddaba doorashooyinka maamul goboleedyada soomaaliya maxaa ka dhiga kuwo laysku qabsada markay dhacdo in layskhilaafo sidee u dhaawacmaysaa niyadda dadka deegaanka iyo bulshada soomaaliyeed oo sannado ku taamayay helidda maamul wanaagsan su-aasha iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya ustaad cabdirasaaq cali yuusuf oo darajada labaad ka haysto sharciga guud ahna bara jaamacadeed Eh, bismillahi raxmaan raxiim eh, sida aan aragno ama la wada ogyahaba mar kasta doorashadu markay ka dhacayso soomaaliya waxay noqotaa mid leysku qabqabsado oo buuq badan iyo qalalaaso badan iyo maaragtay kala aragtiyan- aragtiyaasha duwan s- siyaasadeed dhalisha Eh, sidaa darteed eh, ee dowladda soomaaliya ee dhexe dowladda federaalka soomaaliya ee waxay la kulantaa caqabado fara badan ee oo dhinac walba leh mar walbana waxaan aragnaa in markii ay la yidhaahdo ha la dhiso maamul goboleed ee ha la sameeyo maaragtay ee ismaamul ama waxa loo yaqaano wilaaya ama maaragtay ee maamul goboleed in uu ka yimaado isqabqabsi iyo buuq fara badan iyo maaragtay qalalaaso aad u fara badan inay ka timaado ayaan aragnaa taas marka waxaa keena waxyaalo keena ayaa jira mar walba oo maaragtay ee, u sababa ama sabab u noqda ayaa jirta Ee, waxay leedahay arrinkaasu ee, doorashooyinka maamulada soomaalida inta badan dadka soomaaliyeed waxay u soo joogaan oo ay soo arkaan in ay dhaliso qalalaasooyin aad u fara badan isqabqabsiyo aad u fara badan dhibaatooyin aad u fara badan Ee, hawshaas marka dhibka ugu weyn ee keenaahi waxay tahay dadka soomaaliyeed ma ahan jirin dad maaragtay ee, leh nidaam federaal ah oo maaragtay federaal ku dhaqma ma aysan ahaa jirin Ee, federaalkii waa arrin cusub waa nidaam cusub ee soomaaliya ku cusub Ee, dowladdii dhaxana ee, waxaa jira maamul goboleedyo ka horreeyey oo dowlad xoog laho soomaaliyeed inta aysanba dhalanba waxaa jira maamul goboleedyo ka sii horeeyey sida ee, maamul goboleed puntland oo kale waxaa la asaasay sagaashan sideedii burburkii kadib sagaashan sideedii ayay asaasantay sidaa darteed marka waxay dhalisay markii ay soomaaliya dowlad ayba ka dhalanaysay xilligii madaxweynaha cabdulaahi yuusuf in ay maamul goboleedyadii markaas jiray ay u ololeeyaan in nidaam federaal soomaaliya qaadato si ay u noqdaan kuwo danahooda gaarka ah u fushada marka eh, sidaas taasi waxay keentay inay u ololeeyaan nidaam federaal ah ayagoo maaragtay usoo ay- arrintaas dowladaha beesha caalamka u kaashanaya taasina waxay keentay in soomaaliya ay qaadato nidaamka federaalka nidaamkii federaalka ahay marka waa nidaam soomaaliya ku cusub ee oo maaragtay aysan hadda kahor soomaaliya ku dhaqmin soomaaliya waxay lahaa jirtay dowlad markaziya oo hal dowlada ah oo dowladda dhexe uun dalka dhan ka wada talisa ah dowladdii markay burburtay nidaamyo fara badan dagaallo fara badan dagaallo ahliya isqaqabsiyaal fara badan hogaamiye kooxeedyo dhibaatooyin aada u fara badan bay soo martay sidaa darteed marka waxay ku taliyeen oo lagu taliyey oo dowladihii markaas maamul goboleeday ku taliyeen in la qaato nidaamkii federaalka nidaamkii federaalka marka ee, wuxuu dhalinay wuxuu dhaliyey caqabado aada u fara badan maxaa yeelay soomaaliya ma ahan markii loo fiirsho sida ee, rasmiga ah meel u diyaarsan in maaragtay nidaam federaala lagu dabaqo maxaa yeelay dadkan soomaaliyeed waa dad isku maaragtay luqad ah isku maaragtay dal ah isku diina isku jinsi ah aan kala duwaneyn dad badan oo hadda ajaaniba oo aysan fahmayna ku dhex noolna may may jiraan marka sidaa darteed ee, mana jirin dowlado ee, soomaaliya ma aysan ahayn dowlado kala go-go-an ama dad aan isku jinsi ahayn oon isfahmayn ma aysan ahayn ayadoo marka sidaa ay tahay oo soomaaliya xuduuda u kala dhigan aysan jirin maxaa yeelay waxaa loogu talagalay maalan markaad fiiriso maraykanka oo kale markaad fiiriso ee, waa dowlado isku tegey dowladahaas isku tegay waxay ahaayeen markoodii horeba dowlado ee kala madax banaanay markaa ka hor xuduudo kala lahaay mid walba xadkeedu meeshuu ku egyahay taqaano soomaaliya oo kale hadda markii loo fiirsho ee matalan tusaale ahaan banaadir oo kale gobolka banaadir muqdisho oo kale ee hirshabeelle oo kale koonfur galbeed oo kale ma hadda ma la- ma la yaqaano wax u kala xuduuda intay ku eg tahay ee maaragtay ee, ee, dowladda dhexe awoodeeda intay ku eg tahay maaragtay ee, jubbaland intay ka bilaabanaysaa hirshabeelle intay ka bilaabanaysaa wax xuduuda ma jirto taasi marka waxay keenaysaa isqabsi siyaasadeed ayay keenaysaa in ee, maaragtay taliskii booliska iyo maaragtay ciidamadii iyo wixii oo dhan isku dhac ka yimaado oo annagaa meeshan ka talinayna annagaa maaragtay ee, ikhtisaasaadkeenna iyo hawsheenni intay ka bilaabanaysaa inay timaado ayay keenaysaa marka dhibaatada ugu weyn oo hadda in la ishaaro mudan waxay tahay oo maaragtay doorashooyinka maamulada in laysku qabsado keenta waxay tahay dowladda soomaaliya waxay leedahay dastuur dastuurkan marka dowladda soomaaliya waa dastuur qabiyo qoraaleed ah oo maaragtay ee, weli aan maaragtay dhammaystirmin qoraalkiisu weli maaragtay oo qabiyo qoraal ku jira sidaa darteed hawshaasi waxay keentay in ee, dadkii maaragtay maamulada madaxda ka ahaa iyo dadkii maamulayay iyo ay- aysan aqoon wixii maaragtay ayagu lahaayeen maalan tusaale ahaan dowladda soomaaliya oo kale ee federaalku waxay leedahay waxyaala waxaa jira afar ah ee maaragtay qodobka konton iyo afaraad ee dastuurka soomaaliya uu sheegayo ee dowladda aan loogu imaanin ee dowladda iska leedahay oo iyadu gaar u tahay sida arrimaha jinsiyada iyo baasaboorada oo kale lacagaha oo kale arrimaha dibadda oo kale ee, howlahaasoo dhan gaashaan dhig oo kale ciidamada xoogga dalka oo kale waxaa iskale maaragtay dowladda soomaaliya ayaa la gaar ah dadka marka maamul goboleedyadu maadaama nidaamka federaalka uu yahay nidaamka cusub soomaaliya waxaad u malaysaa marka in dadkii aysan maaragtay aysan aqooneyn ee dowladi dowladdu maaragtay lafteeda aysan sidii la rabay aysan u dhaqangelinaynin ee dastuurkii hadda qabyo qoraalka ahaa ay lafteeda ay ku tumanayso dastuurkii qabyo qoraalka ah hadda maalan tusaale ahaan faragelin aada u ba-an in ayada lafteedu samaysanayso dad maaragtay ay ayadu wadato oo maaragtay ay ayadu gadaal ka riixayso la arkayo waxaad u malaysaa hadda maalan tusaale ahaan doorashadii ugu dambeysay ee galmudug ka dhacdo kale waxaa jirta intaanba maaragtay doorashaba la qabanba ayay dadku waxay saadaaliyeen ay dhahayeen dowladdu daday wadataa dadkaasay wadataa ah halkaas aragtidaas marka kala duwan oo dadku maaragtay ay dowladdii ku tuhmayaan inay faragelin aada u ba-an ay samaynayso maalan tusaale ahaan nidaamka federaalkuna wuxuu yahay in dowladda dhexe aysan maaragtay mararka qaarkood maahanee mar walba faragelin toosa aysan ku suubi karin oo dadka ay isku madax banayso ee maaragtay ay tiraahdo maamul soo dhista waxooda ay soo suldaadkoodii ay soo dhistaan baarlamaankoodii ay soo dhistaan si madax bannaan sidaa darteed marka ee, waxaan aragnaa mar walba ee, dad dowladda dhexe lagu tu- lagu tuhmayo inay ayadu dirayso oy leedahay halkaa iska sharaxa ay lacag ku bixinayso ay ayadu wadato oo ayadu gadaal ka riixayso in ay imaanayaan mar walba doorasho walba dadku leeyihiin ee, musharaxbilow dowladda wadata dowladda fangaraynaysa dowladda wada dadkii la leeyahay halkaasna ay ka imaanayso musharaxiintii kale ee maaragtay ee dowladda ama mucaaradka ahaayeen ama maaragtay dowladdu aan wax xiriiraba la lahayn ama korka yimaadka hayo kaloo maaragtay ee qurba joogta iyo waxaas ahaayeen ee dalkaas meeshaas ee u dhashay maaragtay maamul goboleedka u dhashay inay meeshii kala kulmaayaan cadaadis xoog badan kaasoo ku aadan in maaragtay ay is waayaan waxay xaq ay u lahaayeen ee inay helaan doorasho xor iyo xalaal ah inay helaan taasi marka waxay keenaysaa ee, in ay dhacdo in laysqabsado isqabsi fara badan meesha ka dilaaco buuq iyo qalalaaso meesha ka yimaado sida aan arkayno hadda oo galmudug ka dhacday markii la waayey la arkay faragelin aad u fara badan ee dowladdii samaynayso ay maaragtay qodobo dastuuriya ee dastuurkan hadda maaragtay qabiil qoraaleedka ku qoran dowladda ay soo jebinayso ee iyadu maaragtay wixii ay maaragtay ee, shaqadii ay lahayd ee uga aadanaa maaragtay doorashadaas ay wax kasii maaragtay aada uga sii fog oo maaragtay ay- ay samaynayso sidaa darteed waxay keentay in maaragtay kala boodid iyo kala cararid ay meeshaas ka dhacdo oo maaragtay ay meeshaas timaado in dadkii iyo maaragtay wixii meeshaas ka jiray ay timaado nin walba madaxaaga miidhax ku duuba macnaha cid walba madaxeeda musharax walba inuu wuxuu la go-i kara awoodda uu leeyahay marka uu adeegsado ou noqdo maamul gooni u taagan iska dhigo taadan tusaale ahaan wixii hadda ka dhacay galmudug oo kale markaan u fiirin tusaale ahaan haddii dadka leesu madax banay lahay la dhihi lahay idinku- idinku soo dhista maamul goboleedkiina soo dhista idinkoo socda oo maamul goboleedkiina odayaasha dhaqanka la madax banayn lahay oo asagii maaragtay ee, inta ama ee, maaragtay ee, dowladda dhexe ay dirayso dowladda federaalka oo ay dirayso oy meeshii u dirayso oo iyadu soo xolatay ay ka bilaabayso asaaska koowaadba oo dhaqameedkaasuna uu asagu samaynayo maadaama uu yahay shaksi la diray oo maaragtay dowladdii ay diratay dowladdii maaragtay federaalka oo ay diratay inuu asagiina samaynayo inuu asaguna ee, cidda ay raalliga ka tahay dowladda federaalka ah oo asaguna meeshii keenayo mathalan tusaale ahaan waxaa jira marka hadaf lagu wada taamayo waxaa imaan karta su-aal ah dowladda federaalka ah maxaa danahoo ayada ugu jira inay dad maaragtay maadaama maamul goboleedyada inay geysato ama ay dirato dad ayada taabacsan oo ayadu kalsooni baxa ay ku qabto matalan tusaale ahaan markii loo fiirsho ee, ee, waan ogeyn ee, xilliga xasan sheikh oo kale madaxweyne xasan sheikh xilligii oo asaga madaxweynaha ahaa wuxuu dhisay maamul goboleedyo aad u fara badan Ee, buuq iyo qalalaasa intooda badan ah ka dhacay waxa marka hadafka ugu weyn ee ay dowlad walba ama ee, dowlad kasta ay ka leedahay waxay tahay in say ku soo noqon lahayd dowladdan ee, dhexe say ku soo noqon lahayd in maaragtay ay ka shaqaynayso matalan tusaale ahaan ee, waxay rabtaa dad ayadu ay soo xulatay si ay ku soo noqdaan xildhibaanadii ay usoo noqdaan oo madaxweynihii usoo noqdo oo matalan tusaale ahaan maadaama xildhibaanada madaxweynaha dooran doono ee, maamul goboleed kastaba oo asaga xildhibaano ay ka imaan doonaan ee, wuxuu rabaa berri dantiisa markii xilliga doorashada la gaaro hadafka loo wada taamayaa wuxuu yahay in ay ka hesho ee, maaragtay ee, dowladdu ama madaxweynaha eeyaashaas markaas jira ee dowlad goboleedkaas dhisaya ee doorashooyinkiisa qa- ee, maaragtay jooga inay meesha ka helaan dad beri ayaga garab siiya oo xildhibaanadii ayaga ay rabeen usoo saara sidaa darteedna soo noqodkiisa uga qayb qaata sidaa darteed marka markii la wada arko dantaas ay leedahay dowladdu oo ay ka leedahay maamul goboleedkaas iyo faragelintaas aadka u xoogan oo ay ku samaynayso maamul goboleedkii iyo maaragtay madaxweynihii markaas ay rabeen inay soo saaraan oo ay dabada ka riixayaan sidaa darteed oo ay ayagu maaragtay ee, daaha hoostiisa ugu jiraan oo ay la arko taasi marka waxay keenaysaa inay timaado ee, maaragtay cabashooyin aada u fara badan isqaqabsi buuq inay hawsha meeshaas ka dhalato sababta ugu weynuna waxay tahay ayadoo maaragtay faragelin ay jirto ha ahaato maaragtay mid ee, ee, dowlado shisheeye ha ahaato mid dowladda dhexe waxaan aragnaa ayaga laftooda ee, maaragtay musharaxiinta imaanaya ama dowladihii hore oo dowlad goboleedyada ahay ee maamul goboleedyadii meesha awalba uga jiray inay ayaga laftooda aan arkayno inay xulufaysi dowlado shisheeye oo kale inay xulufaysi lasoo samaynayaan waxaa ka imaanaysa arrin aada u xun marka Ee, laakiin waxba waxbaa kasii daranaa la dhahaa waxaa kasii daran waxay tahay in maaragtay leesu madax baneeyo dadka deegaanka dhibaatoo dhan waxay soo gaaraysaa dadka deegaanka kala madax baneeyo ayagu markaa cidda ay rabaan inuu maaragtay hadafkooda ay leeyihiin oo gaarsii karo ay arkaan in la madax baneeyo markay dhacdo in laysku khilaafo sida ay u dhacday doorashadaasi niyadda dadkii deegaanka iyo bulshadii soomaaliyeed ee sannado ku taamayey helitaanka maamul wanaagsan sidee noqon kartaa Ee, taasi waa su-aal aada u muhiim ah sababtoo ah markii meeshaas ay ka dhacdo doorasho xumo iyo nidaam daro iyo isqabsi is- iyo qalalaaso markay yimaadaan dadka ay saameynayso oo marka koowaad dhibaatadu ay saameynayso qabanayso waa dadka deegaanka dadka deegaanka waayo soomaalida waxay dhahaan eh, meeshii eh, laba libax meeshii ku hardanto caws baa ku baaba'ay dhahan waxa mar walba baaba'aya oo meesha ku dhibaatoobaya waa dadkii deegaanka ahay dadkii maatada ahay bulshadii meesha deganeed waay markii ay dhacdo qalalaaso inay yimaadaan khilaaf siyaasadeed inuu yimaado isku dhac inuu yimaado waxaa hakadgelaya eh, waxyaalihii ama adeegyadii bulshada ee markaas ama eh, maaragtay tacaawunkii ama isku tiirsanaantii ama maaragtay waxyaalihii eh, la heli jiray oo shacabku ay heli jireena imaanaysa maalan tusaale ahaan haddii meeshaas dadku ay ku heli jireen wax walba ay u baahan yihiin waxaa imaanaya meeshaas maadaama meel qalalaaso iyo khilaaf iyo maaragta dhibaato ay ka dhacday in xoogaa dadkii ay dhibaato la kulmayaan maalan tusaale ahaan eh, niyad jab buuxda ayaa la dhihi karaa dadka inuu soo gaarayo dad muddo taamayey oo maaragtay rabay dad ay ku kalsoon yihiin oo ayagu ay rabaan inay soo saartaan oo ay madax u noqdaan maalan tusaale ahaan ee dadku deegaanka dadka deegaanka waxaa jira dad ay ayaga rabaan oo markaas ay rabaan inay madax u noqdaan oo ay aaminsan yihiin ay ku kalsoon yihiin Ee, haddaan u laabanno xilligii ee, madaxweyne ee, sh- ee, ee, maxamed cabdulaahi farmaajo dadku soomaaliya markii hadda ee, madaxtinimada ou maaragtay ou u tartamayay musharaxiin aad u fara badanaha la tartamaysay ummadda soomaaliyeed meel walba ha joogaan waxay maaragtay ay u hambalyeynayeen oy rabeen ay ku taamayeen inuu soo baxo waxay ahayd madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sidaa darteed waa la ogaayay habeenkii uu doorashada ku guuleystay magaalada muqdisho iyo gobolada soomaaliya oo dhan waxaa dhacay isu soo dibadbax waa la ogay deegaanada magaalada muqdisho oo dhan degmooyinka ay ka kooban tahay dadkii habeenkii lix saac ilaa iyo sideed saac maaragtay sawiradiisii meelaha ku dheganaay inay maaragtay ay waxeesmayaan in dibadbax iyo habe- hoyaad la-aan dadkii ay inta soo bannaan baxeen ay ka dhacday marka dadku marka waxaa jira cid ay ku taamayaan oo ay leeyihiin ay isleeyihiin ciddan ayaa hadafkiina iyo mustaqbalkiina idin sixi karta oo ayagu markaa ku kalsoon yihiin ee dadku waxaa jira cid ay aaminsan yihiin marka waxaa dhacaysa markii ay dhibaato iyo buuq iyo qalalaaso iyo isqabsi siyaasadeed oo meesha ka dhaco waxaa jirta marka dadku waxay- waxaa imanaya niyad jab maxaa yeelay bulshadu ay ku taamayaan cid ay ayagu maaragtay la safan yihiin cid ay aaminsan yihiin waxaa dhacaysa marka tusaale ahaan markay waayaan ciddaas oy waayaan maaragtay ee, ciddii ayagu ay rabeen oy waayaan maaragtay doorasho xor iyo xalaal ah oo maaragtay cid aysan ku kalsooneyn ama ah xildhibaan markaas ayagu aysan rabin ama maaragtay guddoomiye baarlamaan aysan rabin ayagu ama madaxweyne aysan rabin loo keeno waxaa dhacaysa meeshaas isqabsi aad u fara badan iyo buuq iyo qalalaaso inuu yimaado ee ee taasina waa waxa inta badan aan aragno ee ka dhaca maaragtay ee ee maaragtay maamul goboleedyada soomaaliya waan xasuusanaa go- dowlad ee doorashadii ka dhacday koonfur galbeed soomaaliya markii musharaxii ee madaxweyne laga soo xiray waxaa ka dhacay in maaragtay halkaa hataa xildhibaano ay ku dhintaan buuq iyo qalalaaso oo yimaado dadkii banaanbax iyo dhibaatooyin iyo rabshooyin ay ka timaado meeshaas mar walba marka waxaa la dhihi karaa waxa uu horseedaya ee keenaya dadku inay dhibaata dhacdo waa faragelin dhinac walbaba ha ahaatee marka taas marka hadaf ee arrinta ugu weyn ee dadka ku dhacaysa waxay tahay niyad jab iyo qalalaaso iyo dadkiiyo wareer iyo dawraan uu ku yimaado hadafkii lahaana waaye taasina waxay dhacaysaa biri maamul goboleedka markaa yimaada ee asaasma inuu noqdo mid shaqay waaye macnaha mid shaqay waaye hadafkii loo doortay aan gaarin bulshaduna waxay ku taamayaan kuwo waaye sababtoo ah taasina waxay tahay ee, haddii ee, macnaha ee, neef iyo canug aan isdhalin canug iyo maaragtay habar aan canug aysan dhalin haddii maaragtay laysu daymaago ma noqonayso maaragtay kuwo oo is-aqbalaya noqon maayaan marka maamul goboleedka dadku uusan rabin ama madaxweynuhu dadku aysan rabin iyo maaragtay ee, shacabku kuwa markaa iskeenaya noqon maayaan halkaasna waxay noqonaysaa hadafkii lahay mid ku baaba uu noqonaya wuu mahadsan yahay ustaad cabdirasaaq waraysiga qaybtiisa kale waxaan ku faaqidi doonaa sida loo xallin karo dhibaatooyinkaasi guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka doorasho waxaa soo diyaariyey halkaana ka soo jeedinaya cali cabdulaahi hilowle inta aan toddobaadka dambe ku kulmi doonno barnaamijkan kan xigo waxaan idinka tegaynaa heesta ay ku luuqayso aamine cabdilaahi sidaa iyo ammaane allah
Thank you.